mahadsaned masacade dhinaca kalena dhaawacyada shan iyo soddon ruux oo ka mid ahaa dadkii sida daran ugu dhaawacmay weerarkii sabtidii hore ka dhacay isgoyska zobe ee magaalada muqdisho ayaa xalay fiidkii ka degay magaalada ankara ee caasimada dalka turkiga saraakiil iyo diblomaasiyiin isugu jira soomaali iyo turki iyo qaar ka mid ah ardada soomaaliyeed ee wax ka barta turkiga ayaa uga hortagay garoonkii laga soo dejiyey dhaawacyada dadkii u gurmaday dhaawacyada ayaa waxaa ka mid ahaa mustaf maxamed cadle oo ka mid ah ardayda shahaadada b h d-ga ku diyaarinaysa magaalada ankara xalay ayuu khadka telefoonka igugu waramay mustaf
nuur aad iyo aad aa umahadsan tahay dhaawacyada hayso diyaaradiisi dee abaare xarmar ay ahayd sideedda iyo barka habeennimo fiidnimo ay diyaaradii siday dadka dhaawacyada kasoo degtay garoon military oo ku yaala magaalada ankara dhammaan ardayda soomaaliyeed safaarada jaaliyadda soomaalida magaalada ankara iyo kuwo kaleo magaalooyinka ku dhadhow ka imaaday iyo istanbul aad iyo aad ayaa loo soo dhaweeyey waana loo gurmaday marka dhaawacyada xaggee la kala geeyey
dhaawacyada waxaa la kala geeyey saddex isbitaal soddon iyo shanta hadda imaaday labana isbitaala la geeyey lixna isbitaala la geeyey toddoba iyo labaatanna isbitaala la geeyey waa garta marka doorka ugu weyn ee idinku ka arday ahaan aad ka ciyaari kartaan caawitaanka dadkan soomaaliyeed ee dhaawaca ah ee la geeyey ankara muxuu yahay
dadka dhaawacyada ah marka hore waxaa la socda qof walba qof qaraabadiisa ama ehelkiisa ahaa la socda doorka ugu weyn oo ardada ay ciyaari karaan waxaan u garanay inay tahay inay ciyaaraan door tarjumaad dadkaas la socda iyo waxyaabaha kale oo fududeyn kara howlahooda ay u baahan yihiin in loo sameeyo in la garab joogo sidaas daraaddeed ardada waxay isku qoreen in koox koox macnaha qof walbaba inuu hal qof la joogo sidaas daraaddeed hadda soo dhaweyntii ugu horreysa oo kale dadka imaaday dhaawacyada waxay ahaayeen soddon iyo shan qof oo bukaan ah soddon iyo shantaas waxaan u diyaarinay soddon iyo shan qof oo la shaqeysa ilaa berito soddon iyo shantaas kadibna soddon iyo shan kale ay bedeli doonto kadibna soddon iyo shan kale ay bedeli doonto marka saacad laba iyo toban saac walbaba waxaan ugu talagalnay inay la joogto qof walba bukaan walba inuu hal qof la joogo oo u tarjumo howlahana u fududeeyo waxyaabahay u baahan yihiin marka mustafa maadaama aad xalay ka mid ahayd dadkii soo dhaweeyey ee indhahooda ku arkay dhaawacyada laga keenay muqdisho sidey kula muuqdeen xaaladoodu sidey ahayd wallaahi intaan lasoo qaaday waa hadda dadkii ugu daraa dadkii meesha ku dhaawacmay sida warkan ugu soo gaarayo saddex boqol iyo xoogaa ee dhaawac kasoo gaaray dhacdadii musiibada aheed ee meesha ka dhacday soddon iyo shantan marka waxay ahaayeen kuwa ugu daran soddon iyo shantan waxaa leeyahay waxaa iyagana aada usii daran hadda sideed ka mid ah marka ilaahay u fududeya marka sideedaa daran inta kaleoo kasoo harteen oo macnaha iyagana ayagoo daranay ka fudud yihiin haddana sideedaas kale
mustaf maxamed caadle oo ka mid ahaa ardaydii xalay wax ka soo dhaweeyey dhaawacyadii laga keenay magaalada muqdisho ee la geeyey magaalada ankara ee caasimada turkiga waxaana uu igugu waramayay khadka telefoonka